asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaybta saddexaad ee barnaamijyada tixanaha ah ee ciwaankoodu yahay dib u soo kabashada magaalada ceelbuur qaybtan waxaan kaga hadlaynaa dugsiyada qur-aanka kariimka ah iyo goobaha kale ee cibaadada ee ku xirmay duulaankii itoobiya ee ceelbuur kusoo qaaday oo iminka shaqaynaya sidoo kale waxaan kaga hadlaynaa sida reer ceelbuur ay u arkaan colaadda itoobiya ka dhex oogan iyo xasuuq ay iyadu isu geysatay waxaana soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali hirdawweyn amxaar iyo kufaar waa la ceybsadaye balgalooy collownaye haddaad caga ku taagnaato ceel la helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkayaa cadowga gaalaade meeshaad cagaha sartan haddaan ciddu kula nuucsan cirifkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen dhulka soomaaliyeed ee itoobiya ay gumaysato oo magaalada jigjiga ugu horreysa waxaa ka furan kiniisado waaweyn waxaana durbe lagu gaarhsiiyey dad soomaali ah waana sababta koowaad ay ku salaysan yihiin duulaanadeeda qarni weliba isdabajoogga ah madaxdii hore itoobiya qaarkood sida boqor meliliq ayaa waxaa laga hayaa war micnihiisu uu yahay in itoobiya aanay jiri karin inta cirifka bari ee geeska afrika shareecada islaamku ka soo burqanayso haddii damaca itoobiya ka hirgeli lahaa magaaladan ceelbuur ee iminka aan ka hadlayo xilligan waxaa ka furnaa lahaa kiniisado dadka muslimiinta ah diintooda looga bedelo laakiin allah mahadii xaalku sidaa waa ka duwan yahay oo waa cagsigeeda amaba lidkeeda keliyana halkan waxaa lagu bartaa diinta islaamka adeer magaca maxamed ismaaciil meeqa sana jirtaa sideed sano sideed sanaa jirtaa maxamed ismaaciil madrasada dhigataa ubay bin kacab haye maxaad ka barataa qur'aan haye qur-aanka xaggeed mare naxli ayaad maraysaa inta ka hooseysa waa taqaanaa sooma haa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث duulaankii itoobiya sanadkii kun afar boqol soddon iyo shan ee hijiriga geesta kalena ku beegnaa laba kun afar iyo tobankii ku timid magaaladan ceelbuur waxaa ku xirmay goobo cibaado sida masaajidda iyo dugsiyada qur'aanka kariimka ah oo dhexdoodu dugaafad noqotay maadaama muddo ay cidlo ahaayeen iminka magaalada ceelbuur iyo daafaheeda waxaa ka furan dugsiyo fara badan oo qur'aanka kariimka ah lagu barto qaar ka mid a mucallimiinta dugsiyada qur'aanka kariimka ah ayaan ku waraysanayaa qaybta hore ee xalqadan ka midka ah tixanaha dib u soo kabashada ceelbuur iminka waxa aan joognaa mid ka mid a dugsiyada qur'aanka kariimka ah oo xaadir ay ku yihiin macallimiinta qur'aanka kariimka ah iyo arday aan badnayn maadaama aan la joogin xilligii daruusta la bixinayey amaba la qaadanayey macallin maxamed xasan wuxuu macallin ka yahay madarasada iminka aanu joogno ee abuubakar sadiiq waxaa la furay kadib bixitaankii itoobiyaanka dinla dirirka ahaa hadda oo aan joogno sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex ee hijriga geesta kalena laba kun labaiyo labaatanka ee milaadiga waxaa madarasadan iyo kuwa lamidka ah wax ka barta arday fara badan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli wabacdu jazaaka allahu khayr walaalka idaacadda alfurqaan waa ku dhowahay haddii aan ka waramo dugsiyaasha qur-aanka iyo magacayga aan ku bilaabo magacayga waxaa layidhaha macalin maxamed xasan madrasada waxaa layidhahda abubakar sidiiq madrasatu abubakar usidiiq wey waxay ku taallaa degmada calbuur waxaa weeyaan qur-aanka kariimka ayaan halka ku dhignaa insha allahu tacaala ilaahay inuu maaragtay naga aqbalana waa rajaynaynaa noona fududeeyo oo dee ilahay waxuusa fudayn ma fudaadaan ilahay inuu noo fudeeyana waan rajaynana insha allahu tacaala madrasada tan ayaan anigu macallin ka ahay macallin kalena oo walaalaha kale ee madrasada kule ku dhiga qur-aanka degmada degmada celbur ayuu ka mid yahay waaya bal madrasada iyo dib u furitaankeedii iyo hadda bal inta ay dib u shaqaynayso iyo warnaga sii ahay madrasada waxaan bilaabay etoobiyaanka markuu baxa kadib ayaan madrasadan bilaabay madrasooyin hore oon dhigi jiray waa jiraan macallin hore waan ahaa jiray laakiin madrasadan waxaan bilaabay etoobiyaankii kadib maxay ahayd ayaan bilaabay madrasada madrasada waqtigii etoobiyaanka uu imaanayay madrasooyinku way dumeen ay baaba-een anigu waxaan ka mid ahay dadkii ugu soo horreeyey maalinkii amxaradu ay baxday ilaahay fadligiis oo ilaahay naga saaray saddex sano iyo walax bilaa ayay joogtay kadibna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ruucba kordo way baxeen way carareen magaaladu maasha allah way soo kabatay madrasooyinka qur-aanka baa la furay maxay ahaday madaaristii kale ee wax lagu bara jiray sharciga lagu bara jiray ama maadi ama maaratay maxaa diini lagu bara jiray baa la furay dib loo yegleelay khayr iyo maaratay bishaaro iyo wanaag baa ka jira degmada caalbur insha allah
macallin cali maxamed aadan waxa uu qur'aanka kariimka ah ku dhigaa madarasada daarul qur'aan wuxuu sheegayaa in markii magaaladu xorowday amni iyo kala dambayn la isku hadlay karaan la helay ay u guntadeen furista madaarista waaya maclinka kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaaga cali maxamed aadam macalin marka waxaad noga hortaa bal madarasadaada iyo bal ardada iyo fahamkooda maa sha allah tabaaraka allah ilaahay ha barakeeya si wanaagsan bay hadda fahmadooda iyo wajaanqaadkooda iyo qur-aanka xifdigiisa iyo maa sha allah tabaaraka allah allah noo siyaadiye hadee booqashada idinkana soo booqoteenna tafadal baan idin leenahay madrasada madrasatu daar alqur'aan litaxfiid alqur'aani alkariim watajwiid madrasadu isagow waxay furun tahay muddo sagaal bilood amaan joogaa madrasaday waa cusub tahay macalimiinta kale qadiimka miihi jazaaka allahu intaas way madrasada xaalkeeda ka warrama magaalada iyo amnigeeda ar saada wadaad og tahay nabadgelya la-aanta waxa ka jira meesha waa un waxa loo jooga uun diinta ku dhaqmaysa unba ku fudaysa waa nabadgelyada haddii nabadgelya la waaya oo wax kala soconaya ama diinsa ay faafaysa ma laha macalimiinta nabadgelya iyo caafimaad iyo ilmaha iyo waalidiinta iyo isjecel iyo kalgacel ay ku nool yihiin falilahi alxamdu taasna waxay ku naqotay mujaahidiinta ilaahay fadligiis ka soka mujaahidiinta jazaaka allahu khayran macalin kaleo nagu soo biiray assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaisalam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo madaasada magaceeda magacayga waa cabdirasaaq aadan calisow darasada magaceeda waa ubaya ibnu kacab weeyaan goormee la furay darasada waxaa la furay kun afar boqol soddon iyo sideedii markii ay ciidamada xabeeshada ay ka baxeen degmada calbuur ayaan afar bilood kabacdi aas-aasnay marka darasada marka ilaa intaas way ka furanta magaalada calbuur intii aan joogay magaalada ceelbuur waxaan ka mid ahaa jamaacada masjidu raxma oo ah masaajidka magaalada ugu weyn aad ayaa loo qurxiyey waxaana ku tukada rag isugu jira da-yar da-weyn da-dhexaad iyo wiilal yaryar oo carruurta dugsiyada qur'aanka kariimka ah ka mid ah jamaacadda masjidkan iyo masaajidda kale ee magaalada shacairta islaamka ayaa aad uga muuqata maadaama xilligii abaarta lagu jiray markii barnaamijkan aan duubayey oo ku beegnayd intii roobka gugu aanu curan maalmaha jimcaha ah masaajidka waxaa ka jiray deeq aruurin si gurmad ahaan loogu gaarsiiyo reer miyiga dhibaataysan waxaan rabnaa marka cid allaale ciddii maanta dhibaatada jirta wax ka kaalmay karta ciddii bogid biyaa bixi karta ciddii raashin bixi karta ciddi waxaa tiradaa bixi karta maarta si kale wax u bixi kartaba saas ayaa maanta loo istaagayo qof walba waxay tabarteedu tahay yaa laga rabaa marka ugu horraysa waxaan leenahay yaa shadaqaysanaya oo ilaahay darsi uga baxaya boogid biyaa boogid biyaa yaa ilaahay darsi uga baxaya dad badan oo muslimiin ayaa dhibaataysan oo oon u dhibaataysan ayaga iyo xoolahooduba oo baaba'san yihiin mana awoodaan inay biyi kataan biyuhuna waa nolosha koobaad oo qofka muslimka ama deegaanka uu joogo waa nolosha koobaad salana la dukan maayo waxna la karsamaayo waxna la caymaa hadday biyo jirin marka yaa bowlad biyaa la baxaya oo dadka muslimiinta oo masaakiinta ay ku sadaqaysanaya
masjidkan alraxma iyo masaajidda kaleba waxaa ka socota duruus kala duwan intii aan joogay ceelbuur waxaan arkayay salaada subax kadib daaciga degmada oo tafsiirka qur-aanka kariimka ah ku akhrinaya gudaha masjidkan alraxma waxaa isweydiin mudan masjidkan quruxda badan ee jamaacada faraha badanu ku tukato sidee buu ahaa markay etoobiyaanku magaalada joogeen macalin maxamed oo muddadii magaalada aan joogayn ka mid aan arkayay asagoo masaajidka imaamka ah iyo macalin cabdirasaaq oo labadooduba ka mid ahaa dadkii magaalada soo galay markii etoobiyaanku ay ka baxeen ayaan arrimahan su-aale ka weydiinayaa inkastoo dadkii xalaqaadkii hore ka qayb galay qaarkood ay dhibaatada masaajidda gaartay xuseen amaba soo hadal qaadeen macalin maxamed xasan wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee magaalada dib u soo cagadhigay kadib rucbigii sabab u noqday in itoobiyaankii halkan joogay ka cararaan oo afka saaraan halka iyo dhulka soomaali galbeed ee ay gumaystaan wuxuu tilmaamayaa in masjidkan alracma xilligaa uu ahaa lo hargaleen amaba uu ka dhignaa geed lo-du harsato oo kale balse islamarkiiba dib u hagaajintiisa loo howlgalay masjidkan weyn ee layidhahdo alraxmo ee hadda madrasadan u dhow oon hadda kusoo dukanay khudbadii jumcada wuxuu ahaa muxuu ahay madras markaan soo galay waxaan isiri oon bannaanka hore kasoo istaagay waxaan isiri masjidka dhexdiisa talow miyaa lagu saxaroo jiray baan isiri markaan soo galay waxaan ogaaday waxa ku jiraya inay ahaayeen lo-da saaladeeda inay ahaayeen oo lo-baa ku horgeli jirta meesha wuxuu noqday geed lo ku hergesho oo kale hiisha taalla lo-da oo kale ayuu u ekaaday masjidka o dhan wuu qaraabay albaabadu way jajabeen waxa dhan way isgaraacayeen dhexdiisana waxaa buuxiyey ciid iyo saalalo aad iyo maxay ahayd qashan ayaa buuxiyeen ilaahay fadligiis markii maaragtay muslimiinta ay ku soo laabteen magaalada waa la nadiifiyey masaajida waa la nadiifiyey maxay ahayd albaabadooda iyo dib ayaa loo hagaajiyey waa la qurxiyey magaaladu maasha allah way soo kabatay macalin cabdirasaaq aadan calasow waxa uu ka mid ahaa dadka maalmihii hore ee magaaladu aanay jaha qorxoon lahayn soo galay waxaanu ka warramay sida balmasjidku uu ahaa markii magaalada uu soo galay magaalada maalinkaad soo galaysa sidee bay ahayd bal maadaama amxaara ay si xun u burburis oo soo gashay deganeed muddo degan magaalada waa laga soo horreeyey oo ragga ugu soo horreeya kuma jiran laakiin markan imaanayay runtii magaalada burbur badan ayaa ka muuqday oo aad ay markaas u burbursaneed marka masaajidkana masjid raxma oo jaamica dadka u horreeya ku tukada ayaan kamid ahay runtii masaajidkadda waa aragtay si u yaallo iyo si u camiran yahay waagahaasna waxaan soo galna asoo burbur oo aad burbur badan ka muuqdo dadka masaajid ku dukanaana uu yahay toban qofood iyo wax lamid ayaan soo galay haddana bifadlilaahi wa karamihi maanta ka waran marka sida uu u yaalna noo sharax dadka ku dukanaya jamacada intayla keedna ka waran laamisi raxma maalinkii aan calbur imaanaynay masaajid wuxuu ahay burbursan oo aad waxaa waaye burbur iyo baab fara badan oo ka muuqda ayuu ahay jaamacadiisuna ay yar tahay oo khudbo aan laga oogeynin oo markaas jaamacaduna ay tahay toban qofood ama ka yar ay tahay haddana masaajidkii dib ayaa loo aas-aasay dib ayaa loo hagaajiyey dib ayaa maxaa inta la dumiya dhismo cusub la saaray hadda masaajid dabaqyan ayaa laga dhigsa masaajidkii waa masaajid weyn oo masaajida u weyn magaalada ayuu yahay oo masjidka weyn maanta magaalada kuma yaalo jamaacadina waa jamaacad u fara badan oo khudbadii ayaa lagu oogayaa jamaacadiisuna maasha allah jamaacada ugu badan ayaa ku dukata maanta masaajidka macnaha waa buuxmee la ohan kara waa buuxa haduusan buuxin inuu buuxsamo ku dhowyaha la dhihi kara marka dadka wajahadooda ka waran iyo balabiskooda iyo quruxda ka muuqata iyo sida xaalajadu ay u taalo maadaama diinka meesha lagu ogay alla dadka maasha allah dadka waxaa waaye waxaa ka muuqato reenreen iyo waxaa waaye wanaag iyo diinka wanaaggiisa ayaa ka muuqdo ayaa la dhihi karaa marka magaalada maasha allah raggu dadka joogaa waa aaday u qiimo badan yaa la dhihi karaa oo wanaag iyo bashbashaa ka muuqata reer ceelbuurku waxay weli xasuustaan dadkii magaaladan iyo deegaanada ood wadaagta la aaddeganaa ee itoobiyaanku gardarrada ku dileen amaba ku dhaawaceen cabdulaahi dheere oo xalaqaadkii hore ee barnaamijkan aad codkiisa ku maqasheen ayaa waxa uu tirinayaa inta uu ka xasuusto dadkii dilka iyo dhaawacyada itoobiyaanku ay u geysteen intii ay halkan duulaanka ku joogeen waa dhowahay cabdulaahi waa dhowahay waa jiraan waa jiraan dad badan oo ay dhibaato u geysteen oo muslimiina oo ay qaar dhaawaceen qaarna ay dileen oo ay dhibaato u geysteen oo taangiyaalka dardarsiiyeen waa jiraan marka markii aan kala qaado ceel garas waa ku dileen ceel qoxlo waa ku dileen dooxada ceel buur waa ku dileen xawaalindhoy meesha la yidhaha waa ku dileen dac waa ku dileen wabxo waa ku dileen intaas oo meelood dabqurun waa ku dileen intaasoo meeloodba waa ku dileen wabxo meesha agteeda waxay ku dileen gabar uurre oo uur lahayd iyo ilmaheedii iyo nin odaya jajabanoo hadda yaalla nin waayeela ah markii laga soo tago nin waalan isagana wabxa ayay ku dileen markii haddana laga soo tago dabqurun meesha la yidhaah waxay ku gubeen nuur xayla nin la yidhaaho sagaashan iyo shan sano jira dabay ku deeyeen aqal oo iska yiilay dabay ku deeyeen waa dileen markii laga soo tago dac la yimaado nin la yidhaha axmed goday oo isaguna sagaashan iyo shan sano jiray oo waayeela isagana way ku dileen sidaasoo kale waxay ku dileen nin la dhihi jiray xasan xuseen maxamed oo loo yiqiino xuuriye oo isaguna magaalada dadka magaalada jooga ahay nin akhyaar oo wadaada ahay isagana waa ku dileen hooyadiis isagoo guri u dhisaayay ku yimideen masaartii oo geedaha ku goyhayay ka qaadeen masaartii gelgeliyeen kadibna isaguna waa la dagaalanyo waxuu go'aansaday inta uu xayi yahay inuu ferya haraati iyo qaninyo waxuu la gaari kara inuu la gaaro ninkaasna waa dileen marka markay ninkaas dileen haddana way soo tageen markay maraayaan meeshaan ninka la yidhaha xawaalindhoy waxay ku dileen wiil dhallinyara oo markaas qur-aanka dhammeeyey oo ina shinni la dhihi jiray ayay ku dileen halkaasay ku dileen markii laga soo gudbo oo haddana isla dooxada la yimaado waxay ku dileen dhowr qofood nin la yidhaha ciise calimire ciise calimire geesey oo nin iska reer miyi ahaay waa qabteen markay qabteenna waxay ku maroojiyeen qoobabka iyo gacnahay waxay uga xireen silig fiilo feero fiilada guryaha lagu dhiso markay fiiladii ku maroojiyeen beensay kula maroojiyeen saadihii iyo wixii aa go'ay kabacdina way dileen isla haddana sidaas oo kale waxay dileen yar isagana la yidhaha ina cabdulaahi dhoorre oo isaguna geel watay qabteen sidaasoo kale waa dileen isagana isla dooxada ceelbuur markii la joogo ceelqooxle nin sheikhaay oo la dhihi jira sheekh cabdiraxmaan ayay ku dileen iyo rag kale oo ayaguna macalin dugsi oo magaalada ku ay macalin shukur la dhihi jiray iyo laba wiil oo yaryaroo isla dhalatay oo walaalo ahaay ayagana magaalada ceelqooxley ku dileen markii laga gudbo oo haddana laga sii gudbo meelahan maalinugur waxay ku dileen laba wiiloo geel shubane oo reer baadiyahay u yimideen labadii wiilay haddana inta qabteenay dileen waa dileen ceelgaras haddana waxay ku dileen wiilal ayaguna saasoo kalahay ku dileen markaa si guud markii aan warka isku si guud aan usoo koobo dad badan oo muslimiin ah oo ay u dilayaan tawxiidka dartiis waxa ay ku nacayaan oo ay tahay inay ilaahay rumeeyeen cid kale oo ay wax u geesteenna aysan jirin ayay dileen oo dhib badan oo sidaasay geesteen bishii muxaram kun afar boqol afartan iyo labo ee taarikhda hijiriga oo ku beegnayd bishii nofembar ee laba kun iyo labaatan ee taarikhda milaadiga etoobiya waxaa ka dhex qarxay dagaal weyn kaas oo muddo dheer socday welina colaaddiisu ay taagan tahay jabhadda tigreega oo etoobiya xukumaysay siddeed iyo labaatan sano ayaa xukunka laga tuuray waxaana etoobiya ka dhacay xasuuq badan oon loo meeldayin magaalooyin badan ayaa la gubay weli etoobiyaanka ayaa hubka isu wata si ay isu gumaadaan qolo welibana waxay ku howlan tahay ciidan tababarasho iyo dejinta tabaha ay isleedahay kooxda kale waad kaga guulaysan kartaa ama waa ku weeqi kartaa iminka xukuumadda etoobiya waxay sheegaysaa in jabhadda tigreegu ay qorshaynayso dagaallo dib usoo rogaal celin ah marka etoobiya halaagga iyo hoogga uu ka dhacayo waa xilli reer ceelbuurku ka soo kabsanayaan dhibaatadii iyadoo ay sababta u ahayd reer ceelbuurka ayaan kala sheekaystay siday u arkaan dhibka xalkiisu uu adag yahay ee etoobiya lugaha la gashay sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey ayaa ka mid ah dadka ka aragti dhiibtay arrintan bismillahi alxamdulilah wallaahi aad bay dadka muslimiinta ugu faraxsan yihiin hadeertaan hasiimada gaalo ku dhacday waana wax ilaahay hore ugu ballanqaaday labada shay anaga nala sugahayaan ima shahaado wa ima nasu sida ilahay noogu ballanqaado qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayayni wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum allahu bicadaabi min cindihi aw biaydiina marna gacmaha muminiinta ilaahay ku ciqaabay marna musiibo ilaahay xaggooda dhexdooda hadda isugu salliday a ilaahay ku qabtay marka waa lagu farxsay aad baa lagu farxsay alxamdulilah gaalada ilaahay isku jebiyey aad baan ugu farxsanna alxamdulilah ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaas faarax ayaa tilmaamaya in etoobiya wixii muslimiinta ay la maaganeed iyada gudaheeda ay ka dilaaceen wuxuu rajaynayaa in mar muslimiintu gaar ahaana soomaalidu ay la wareegaan magaalada adisababa ee caasimadda etoobiya bismillaah alxamdulilah etoobiya colaadeedu annaga iyo etoobiya soomaaliya o dhanba horta aandhehe ee waqti dheer ay qaadatay qaasiyatan caawa markii aad tahay gobolka galguud ama degmada ceelbuur aad joogno waxay ku faraxsaneed duulanka ee nagu soo qaaday etoobiya markii hore annaguna caawa waxaan ku faraxsannahay colaadda etoobiya dhex taalla iyo burburkeeda insha allahu waxaanan rajeynaynaa haddii alla idankeeda leeyahay inaysan dib damba isugu soo laaban doonin etoobiya waxaa ku dhacay jabkii ummadda muslimiinta haddii alla kuu roon yahay ay la rabtay ilaahay subxaanahu watacaalaha ayadoo korkeeda ka riday dadka muslimiinta oo ku faraxsan yahay sida etoobiya burburka ugu dhacay ka ceelbuur ahaanna odayaasheenna hadda caawa fadhiyaahu etoobiya burburkeeda waa ku faraxsannahay waana aan haddii alla kuroon yahay waxaanan jecelnahay inaan kabaha u siibno isa sii daba dhigna haddii alla idmo oo iyadu waxay timid ceelbuur halkaasay duulan ka qaaday oo maaragta dhibaato ka geysatay waxaan rajeynaynaa insha allahu biidnillahi alkariim midkan midka iyadu kay soo qaadi kiisa kale in arday sababa ka qaadi doono insha allahu macnaha waxaad leedahay waanu aargudanaynaa waa anagoo aargudanayna arday sababa ka qaadi doonaa haddii ilaahay idmo insha allahu biidnillahi alkariim marka etoobiya waxaa la yidhi ma og tahay waxaa jiraa la yidhi run rabbi leh iyo been rayad lahaa jirtaa la yidhi annagu waxaan ku tiirsanayn run rabbi leh ayaguna waxay ku tiirsanaayeen been rayad leh marka run rabbi leh iyo been rayad lehna run rabbi lahaa soo harta waxaan rajaynaa insha allahu wixii ay noo geysteen toodii kale in ardisaaba kula dhici doonto insha allahu biidnillahi alkariim marka waanu ku faraxsanna waana soo dhaweyhiinaa nabadoon cabdiciid cabdulla ciirre nabadoon cabdiciid cabdulla ciirre iyo nabadoon daahir shirwac guure ayaa iyaguna muujiyey siday ugu qanceen dhibaatada etoobiya ka dhex qaraxday waxaa mikrofon ku horreeyey cabdiciid cabdiciid maxaad ku daraysaa arrinta etoobiyaanki magaaladan kaa qaxiyey oo duurka ku geliyey oo ayaga maanta duurka ku jiro mid dhintay iyo mid hoogay iyo mid rasaas ku raadinaya ah waaya bismillah waxaa waa ku daraa waxaan ku darayaa ilaahay waxaan u weydiinaya siday hadda u baasan yihiin inay usii burburaan oo isugu sii baaba'aan waxaan kaloon ku darayaa inaan meesha ay joogaan oo ay hadda ku kala qaybsan yihiin kuwa carara inta ka hor tagnaan isku sii geyna ayaga isku sii leyna insha allahu tacaala intaasaan kusoo kooba magacaaga dahaar shirwac guure maxaad raacinaysaa
waxaan raacihaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin etoobiya waxay nala damcaydeen ilaahay ayaga u bedelay inaan ku faraxsannahay ayaan ku daraa inaan ku faraxsannahay hadday nagu soo laabatana cawaaqibtii ay nagala kulantay mid ka dhib badan naga kulmi doona haddii ilaahayadmo intaasaan ku daraa macnaha waxaad leedahay awalba waa la dirirna lakin haddana waa sii diyaargarow waa labanlaabaynaa waa labanlaabaynaa diyaarka annaga waa labanlaabaynaa wixii awel aan ku dhigno waa ay og yihiin wax ka fara badan oo mataqaanaa iyo hub aan helnay iyo alla ku-xirnaan siyaadaha oon samaynay intaasaan ku daraynaa waana ku sugaynaa wixii ay nooga tagtay oo ragnimada ahay abwaan hilaal cilmi xasan wuxuu asiguna cabiray sida uu arko dhibaatada etoobiya ka oogan
etoobiya horta waa cadow in badan aan la dagaalami jirnay anagu inti annaga hadda inay gaalo tahay ka sokow waa dal in muddo aan cadow hayn oo cadowgiis soo jiran oo colaadiisu si gaar u tahay marka qof kastoo muslima ama soomaaliyahina aad ayuu ugu faraxsan yahay gabay insha allahu tacaala miidiyaha soo gaari doonaa waxaa ka mid ahay ethoobiya walaalow inay dowladnimo weysay wax wanaagsan weeyeyo akhbaar farax leho weyn si weyn ayaa dadka magaaladani ula socdaan dagaalada etoobiya iyo hadba heerka la kala marayo welina waxay rajaynayaan in colaadda etoobiya sii hurto maadaama ay ka mid tahay cadowga halkan iyo meelo badan oo muslimiintu degaanba dhibaatooyin daran ka geystay waa kan cabdulaahi dheere oo ka hadlaya arrimaha etoobiya etoobiya walaa yaxiiqul makrusayu ilaa bihaliha ilaahir adiga waxay ay annaga nala rabeen ayaa ilaahay tabaaraka watacaala ku imtixaana maanta waxay joogaan in iiraan iyo shiina iyo ruush iyo turgi iyo inay inta diyaarada shantoodii kala yimideen la leeyahay tigree ku dila tigree marka shala annagay ayna dili jirta sowma ilaahay weynaay marka wuxuu qadaray maanta in ayadii loosoo celodhaansaday ayadii la duqayha ay meelay istaagaan laayihiin bifadlillahi wa biraxmatihi marka maanta waxay joogaan in ayaga ay kuruus isku garaacayaan annaga marka waxaan isleenahay waxay ku timiday awalan bifadlilaahi ilahay fadligiisay ku timiday uma haddana waxaan isleeyahay dadka muslimiinta ahoo maalin kasta ilaahay barya gantaalkoodu meel waa uun dhaca gantaalkii wuxuu dhacay say uun ulahaayeen jimcaha waxaad ka soo shaqaysay abiy axmed wuxuu ku qudbeeyey marka dagaalku bilaaba rab waxaan rabaa uri jimcaha inaad kasoo shaqaysatiin muqdisho kadib macnaha jimcaha inaad kasoo shaqaysatiin aad idinkoo reer etoobiya aad hadda iyo aad timaadiin ood halkan haddana aad ku baashaashiin ood ciidihiina uga qaybgashiin kabacdina aad muqdisho muqdisho macnaha meel leeyahu ka dhigaay ilaahay wuxuu qadaray in asagii loo soo istaago wax yar markaasuu celodhaansade uu yidhi yaa iyo gaal kala wixii marka uu soo helay celadhaanta ku helay marka wuxuu ku layhaa dadkiisa ilaahay u siyaadi marka qaarkood aniga farxaddu waxay iga gaartay warnimaad ba khatar kala gashaa waxaan arkay macnaha tigreedi iyo etoobiya federaalk iyo isdila farxadda aan qabo macnaha dagaalkii anoo kaligay jimayha islaniyo faktoora waxaa fiican in inta tigreedu guulaysato ilaa nimankaan haddii laga adkaado dowladu ciyaan ma sabarto awooda isbide ma og laakiin jabhadda haddii la dilo waxaa laga yaabaa inay ciyaan soo kici weydo marka in tigreedu inta awood hesho ilaa tigreeda iwood si anoo dhehi rabaan arkay macnaha farxadde anoo jecel inay kuwaan inta disho kuwaanun haddana ayada dilaan marka markaasaan ba isiri warni waxaad u duceeyah waa gaalkii arbaaba khatar kale ka dhalataa marka farxadda halkaas mala gasho marka muslimiintuna inta badan qof kastood la sheekaysato maantay farxad weyn ayay u tahay etoobiya isdili oo maanta qaxooti nin baa suudaan qaxooti tagay etoobiyaanu maalin hadla marka oo tigreeda qaxday marka wuxuu yidhi waxaan haysta ganacsi fiican waan maqallo ku haystay waxaan haystay dhaqaalo maanta laakiin gaaweetaan suudaan waxaan ugala jiraa hawri fayl marka filimaynu wuri maalin maalmaha ka mida inaan qaxooti naqa doono laakiin ma ogey dad badanaa hortiis qaxooti naqda marka waa asagiyaa marka ilaahay uu ku imtixaana marka farxaddeenu halkaasay joogtaa in cadowgii ku naafeeyey colaadu ka dhex oogan tahay oo asiga uu boqnaha isgoynayo adiguna aad sii bulaalayso miyaanay farxad iyo raynrayn ahayn ganacsatadu waxay aaminsan yihiin inaan ganacsi iyo nolol toona jirayn inta etoobiyaanku dalka uu joogo waa kan garaad xasan maxamed war walaalow ninka la yidhaahdo etoobiyaan ma annagoo ganacsanayna oo ninkiila nabad iska joogna noo imaaday uuna kala habaajiyey wixiina soo maray cagaagina soo maray dadkii on koley caalbuur ku sugnaayaa ka warqaba haddii waxaan dhihi lahaa qof kastooo muslima caalbuur joogta oo dadka ganacsatada reer caalbuur iyo dhammaan muslimiinta oo dhan ka mida inay ka gaashaamato oo ay tii hore nagu dhicin oon saan uga hortegi lahayn aan ka wada shaqeyno annagoo dhiil oo isku duuban marka cabdullaahiyow baraatiig ahaan usoo aragnay inaysan qofna dhaafaynin oo qof waalan dhaafaynin oo qof ninkii laajiran dhaafaynin oo qof kasta ay dilayaan qof allaale qofka kasoo horbaxa waxay rabtaan naqato way dilayaan war nin kastoo muslima ninka qora kula diriri kara ninkii ninka la yidhaahdo qora kula diriri kara ninka dhagax kula diriri kara ninka toorrey maal uga mudi kara luuqa ninka ninka la yidhaahdo ishaag ni allaale ninka kula diriri karo qof kastoo muslima nin keliyaana dhihina dumarkaa la diriri kara qof kastoo islaamaa la diriri karta ma garan hala iska dhaxshaan dhehila anu kulley mid ka mid ah afar iyo tobanka xarumood ee idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay ka shaqaysaa magaaladan ceelbuur waana isha ugu weyn ee dadka magaaladan ku dhaqan ay ka helaan wararka gudaha iyo dibaddaba la xiriira dadka deegaanku waxa ay sheegayaan inay soo mareen xilli dhacdooyinka qaar ay bil kadib ogaa jireen laakiinse hadda waxay tilmaamayaan in ay wixii dhacaba in yar kadib la socdaan waxaa ilaahay nagu guuleeyo ilaahay nagu caawiyey idaacadul andalus aan dhegaysanaa iyadaa warbixinaadka sida meel kastoo adduunida ka mida wax allaa wixii ka dhaca iyadan ka dhegaysanaa andalusaan ka dhegaysanaa ma garad dibadda ha naqato dalka ha naqato wax allaala wixii dhaca kamaa inaan meeshii joogno ayaan u dhegaysanaa xilli aanan warbaahin haysana na soo martay oo ninka la yidhaahdo wax hadda war noo siiya aysan jirin oo haddaan rabno taleefon aysan lahayn oo taleefonna aysan shaqayn wakhtiyo badan aan soo marno xaalka uusan saan ahayn oo wixii bil ka hor dhaca aad maqlay ayaan ka bacdi haddeertaan laakiin adigoon waxba qabanin oon taleefon dirinin haddeer wixii dhaca laba daqiiqa kabacdi waa maqle idaacaddaa taagan oo sheegaysa waxaan ka dheefaynaa caalamkaan la socdaynaa adduunka oo dhan aan ku xirmaynaa wax allaale wixii ka dhacaya waan ognahay haddii dad ninkii la isgaarsiin haysta oo ninkii la yidhahdo isgaarsiin caalamiya haysta oo idaacaddii ninkii la yidhahdo wax allaale wixii soo baxay u sheegayso iyo dad hawjada waxay ogyihiin waxa ay maqlaayaan aan la arag ismale cabdullaahi saa dareemaysa wixii adduunka ka jiraan falaqaynaynaa inta noola soo jiraan ogaanayna nin wararkaan uga jecelnahay waa gaalada adduunka isku dhamayhee sida ukraine gaalada isku laynaysa ma garad abi abi axmed iyo etoobiya mago isleehayeen khaasatan annaga waxaan usii nacabna usii jecelnahay markii laga sheekeeyaha abi axmed iyo dagaalkiisa etoobiya etoobiya haddee ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa dagaalka inuu soo celsho annagayna layday tigrey iyo etoobiyon kala hirinaana gumaaday shacabkanaga laayay dadka dalkanaga qarribay hantidanadi dhacay meel walboo soomaaliya kamid ay yimaadeen haddee waxaan qabnaa colaad horaan qabnaa saasaan ugu begaynaa la-ashadooda iyo jabkooda ha marka walaalkayo ilaa seven sevenayna dilaayeen ilaa seven seven aabbayaasheenay dileen awayaasheenay dileen dadkanagay laayeen annagay hadda noo socdaan marka inay wax allaale wixii ka la-da waa walax annagana cadow annagana sugayo naga xara waa walaalkayo dhegaysiga idaacaddan soo gudbinaysa macluumaadka gudaha iyo midka dibaddaba waxa uu meesha ka saaray in dadka magaaladan ku dhaqan u hanqal taagaan inay dhegaystaan warbaahinta reer galbeedka intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa qaybta saddexaad ee barnaamijyada imtixaanaha ciwaankoodan uu yahay dib u soo kabashada ceelbuur intaannu qaybta afaraad ku kulmayna insha allah waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hirdaweyna maxaar iyo kufaar waa la ceybsadaye balgaalooy collownaye haddaad caga ku taagnaato ceella helaya ceel buur haddaan laydinku cadaabin ciyaar kuma yimaadaan colkayaa cadowga gaalaade meeshaad cagaha sartan haddaan ciddu kula nuucsan cirifkaadu yacdaba haddaan celiya ku yeereen